hortan khamiistii baan nimid wasiire iyo wafti kaleo dawladda jubbaland waayadan joogeen waa iga soo horeeyeen waxaan joognaa beled xaawo oo shalay iyo maantaba aanu kula shiraynay ciidamo iyo bulshada qeyba ka mid a waa gartay marka ciidamada aad halkaasi kula shiraysaan ma kuwa jubbaland ba mase kuwa dowladda federaalka ee lalahaa maalmahan waa lagu soo daabulaya gobolka runtii marka hore qolo kuwa jubbaland daraawiista jubbaland baan ku horumarnay wareer jahwareer baa jiray ciidamada dhexdooda marka bal kuwaas inaan marka hore waajibaadkooda iyo iyo dib u habayntooda aan samayno kadibna aan u gudubno ciidamada kale ee gobolka lagu soo daabulay bal ayagana ujeedada loo keenay iyo waajibaadka ay leeyihiin inay mas-uuliyiintooda la wadaagnaan rabnisi loo helo ciidan isfahansan hal cadowna leh hal dawladna ay leedahay waa gartay kadib maxaa idinka ka soo dhex baxay runtii dhinaca kale umaana gudbin walow aanu habka hadda ciidanka gobolka loo keenay saddexdan degmo kow iyo toban sano ka hore shabaab laga xoreeyey saddexda degmo oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ugu ammaanka fiican bay ahaayeen calanka soomaaliyeed ka taagan yahay ciidan soomaaliyeed ka howlgalo marka maana garan sababta ciidan inta xamar looga soo qaaday garoomada looga soo dejiyey loo keenay talena nagalama wadaagin shaki baan ka qabnaa ujeedada loo keenay inay qas amnina samayso hay-adihii dawliga ahaana ay burburiso laakiin si kastaba ha ahaatee mar hadday wiilal soomaaliyeed oo ciidan soomaaliyeed yihiin inaana cadow u arag oo intaan is aragna aanu nidhaahdo soo dhawaada cadowgiina ceelcaddu saldhig u ah gobolkan inta la qaban kara waa la qabtay haddii ammaanka gobolkaad ka qayb qaadanaysaanna kuwa daraawiista jubbaland iyo mas-uuliyiinta reer jubbaland iyo idinkoo iskaashanayo aan u howlgalno inaan cadowgii kale deegaanada kale oo ku sugnaa aan ka howlgalno inaan nidhaahdaan noo qorshaysan laakiin kuwa jubbaland oo waayadan dambe ayagana qas iyo la geliyay jahawareer baan dib u habeynayno labadan maalmood kuma mashquulsanayn nasiib daro maanta shil baa dhacay aad iyo aad baan ugu xunnahay waa ugu tacsiyeynaynaa inta ku dhimatay inta dhaawacantay inalaha caafiyo shilkaana dhinacaan waxaan isku dayn in la xakameeyo ciddi aan la hadli karnana aan la hadalno waa la xakameeyey walow xaaladii ay weli taagan tahay oo shacabkiina ay qaxayaan ciidamadiina ay isfahansanayn ciidanka hadda dhinaca xamar laga keenayna aan na garanaynin cidduu hoos tagay iyo mas-uuliyadda cidda lagala xiriirayo marka mushkiladahaas way jiraan isku dhici aad iyo aad baan noogu xunnahay isku dhici ugu dambeeya hadda shalay dhacay marka qof inuu ku dhintay labana ku dhaawacmeen ayaana soo gaartay ma sidaasa mase weli wax kalaa jiro may runtii dhaawaca intaana waa laga badinayaa dhimashadana waa laga badinayaa laakiin waa wax aan ka wada xunnahay waa hal ciidan oo soomaaliya leedahay oo hal cadow lahaa ujeedada ay iskugu dhaceen iyo farsamo xumadaasna waxaan ku eedeynaynaa mas-uuliyiinta xamar ka soo abaabushay oo gobolkan iyo deegaankan nabad ahaa qaska iyo kabrs waxaa la yaab kale waxaa weeyaan hay-adihii dawliga ahaa waa la burburiyey degmooyinkii baa la burburiyey hay-adihii samafalka dalka ka baxayo kartoon daawo dadka annaga ma siin karno ammaankaan ka shaqaynaynay si dadka ay caalamka u caawiyaan marka mushkiladaasoo dhan iyo cunaqabateyn xagga diyaaradaha wax badan baa jiro waa tahay marka waa nasiib daro waana laga wada hadli doona xalun bay yeelan doontaa waxaa jirtay mudane madaxweyne ku-xigeen in dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamo ay keento gobolka sidoo kaleetana adinka aad abaabul wadaan ood ciidamo geeseen degmada haddaba aad ileeda waa kaala hadlaya beled xaawo doolow way ka jirtay maalmahan oo dhan marka inaad dadkii dhibaateysnaa adinkana dhib kale aad ugu dartaan oo ciidamo la iska hor keeno oo dhinacyo ay isku hor fadhiyaan gobolka dadkiina ay qaxaan soo dhibaato aada u weyn maahan oo ciddii dabcan geysatana ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonto berri hay dhibaato aad iyo aad u weyn weeye cidnana aynu inkiri karin laakiin sababta iyo cidda mas-uuliyaddaas leh waa ciddii xamar ka soo abaabushay barnaamijkan sababtoo ah ciidan qaran waa ciidan qaran garbaari bay joogaan baardheer ay joogaan bur bay joogaan kismaayaan hal dhufay isku wada jiraan ciidamada daraawiisha jubbaland iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed dhobley bay wada joogaan dalkan xeer iyo sharci buu leeyahay annaga ciidankaanu hayna ciidan wuxuu ahaa uu farya dastuurka soomaaliya in la sameeyo oo ammaanka gudaha dowlad goboleedyada ay leeyihiin muddo kow iyo toban sanana ah ka shaqaynaya deegaankan marka ciidankan la keenay deegaankan nabadda ahaa oo isteeshimadii iyo xarumihii dowladda iyo mas-uuliyiintii dowladda maxay ahaydee maamul goboleedka ka shaqaynayay intaba afduubayo oo burburinaya institutionska qaranka cidda keentunbaa mas-uuliyadda qaadan doonta laakiin annaga hadda doorka aanu leenahay waxaa weeyaan cid kasta ha keento laakiin in dadkan aan la dhibaateynin la qaxinin laisku dilin wiilishan soomaaliyeed maalmahan oo dhan wakti gelinaynay waata hal su-aal marka hadii waana sebtaro laakiin eedda cidda leh waa hadii ummadda soomaaliyeedna waa arkaysaa caalamkana waa arkaya adinka laftiina qayb ayaad ku yeelanaysaan ciidamo haddii dhinacaad ka abaabusheen sidoo kaleetana dowladdii maadaama dowladdii dhexee dalka ay tahay al-shabaab ay la dagaalamayso gobolkiina degmo degmo u furan aysa jirno xataa tuulooyinka al-shabaab ay joogaan maxaad ku diidantihiin in ciidamo dowladeed ay yimaadaan gobolka maxay tahay saska ciidamada dowladda laga qabo si gaar haddaad iigu sheegto saare waa su-aal fiican horta aada iyo aad baan ugu xumaahay in su-aasha soo kale dadka isweydiiyaan sababtoo ah annaga shabaab waa la dagaalamayna kow iyo toban sanaa la dagaalamayna toddobada degmo gobolkan annaga ka qabanay anigaan kula hadlayo saddex jeer baan ku dhaawacmay intaad guddiga la soo hadasho adigu naftaada wareysatay waad garanaysaa markaana ciidan qaran baanu ahayn maana ahayn jabhad maana ahayn ciidan maaragtay beeleedna maana ahayn dowladdan hadday timid haddii shabaab lala dagaalamayo ma degmooyinka xurtahaa oo ka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ugu ammaanka badnaa miyuu shabaab joogaa aawi shabaab ciidanka garbaari laga soo qaaday ceelcadda iyo tuulo barwaaqa ayaa loo tababaray inay shabaabka wax ka qabtaan oo wakti la geliyey kan baaree laga soo qaadayna muumin dhowrow iyo daar macalin baa la rabay inay ka dagaalgalaan oo shabaabka is horfadhiyeen marka kan xamar laga soo qaadayna waad garanaysaayo afgooye iyo xamar baan laisu maraynay marka ciidamadii shabaabka la dagaalami lahaabaa inta la soo celiyay baa deegaankii nabadda ahaa oo shaqaynayey oo hay-adaha dawliga ka shaqaynayeen baa inta la keenay baa maxay ahaydeen waxaa lagu dhibaataynayaa shacabkii waa tahay way dhacayaan way dilayaan way beeleqaysanayaan hay- xafiisyadii bay xirayaan hay-adihii bay rarayaan ciidankii xeerka ku dhisnaa oo daraawiista oo jubbaland oo meesha joogayna waxaa loo arkay maxay ahayde inuu cadow u yahay marka waa mushkilad la iswada weydiin doono lagu xisaabtami doono haddii shabaab aan loola dagaalamay shabaab waxaan u ahay dee cid annaga nahay shabaabka naga kaalmaynayso ciidamada qaranka oo gobolka ku sugnaa iyo kuwii jubbaland oo gobolka joogay haddii ciidan lagu soo xoojinayo in la yidhaahdo waayahay ciidankana lagu soo xoojiyay ciidamada ahooda hawlgaleen oo shabaabka waayahay balceelcadda iyo tuulo barwaaqa iyo degmooyinkaanu isu furnay kuwii isu furnaana waa la kala xiray kuwa shabaabka uu kala xirayna hadee waaba laga soo qaaday ciidanka kuwa iyaga isu furnaa oo horey loogu guulaystay isu furana hadda la kala xiray marka waa waa tahay waxaa waa jirto mushkilad maaragtay cidda mas-uuliyadeeda lahayd lagula xisaabtami doono waayahay jubbaland waxaa jirto in gobolka jubbada dhexe oo dhan al-shabaab ay haystaan een oo degmo kastoo ka mida een hadday noqoto jubbada hoose dhowr degmo oo ka mida ay haystaan al-shabaab een qaarkood tuulooyinka aan laisu mari karin golaha markay noqotay dhinaca galbeedka xataa qaarkood gedo waa taasaayo degmooyinka ceelcadda ay ka mid tahay iyo tuulooyin sidoo kaleeto waa al-shabaab way joogaan haddaad horay wax uga qaban weydeen jubbaland sideedii sane lasoo dhaafay dhisneed dowladda federaalk ee soomaaliya inay wax qabato hadda maxay idinkugula muuqataa dhibaato haddaad si kale iigu jawaabto horta maya jubbaland waxa waa ka qaba intaa hadda xurta ah oo la joogaba mas-uuliyiinta xoreysa oo jubbaland baa joogto barnaamijkana meel ba maraya maalin baa meel baa la qabanayay meel baa loo socday laakiin xukuumadda federaalka hadda dowladda ma dhahayo dowladdu waa ballaaran tahay oo isteydyada ka mid ah oo labada aqal oo baarlamaanka ka mid ah xukuumadda maanta joogto Mhm.
waxay sameeyeen inaan shabaabka lala dagaalan intii shabaabka haystayna hal tilaab inaan laga qaadin intii hore looga xoreeyey inuu dib shabaab ku qabsada weeye sahr shaqada ay wadaan runtii haddaad wakti u haysato Mhm.
oo de tirahda maxaad ku caddaynaysaanna waa kuu tirin karaa sababtaan ku caddaynaya hadda caawa inuu shabaab belex caawa iyo doolo wiluuq shabaab qabsado oo gacanta iyada dib ugu baxaan weeye waxay ka shaqaynayaan ma aha in ceel caddana laga qabto jubbada dhexana laga qabto ma ahan arrinta socoto waa arrin siyaasadeed ujeeddada laga leeyahay aanna garanayn ma shabaabkiibaa isbedelo oo xamar qabsaday oo maaragtay ay dhigajola xamar ka imaanaysa ma dhinaca shabaabka wax aan ku wareernay oo aan garan weyne weeye annaga hadda waxaanu ka fikirayn waxaa weeye Mhm.
sidee ku kala badbaadaan Waa oo civil war aan u gelin oo dadkan u nabadgalaan baa hadda tala inooga soo aruurtay ee meeshan dagaal shabaabna ma socdo shabaabkii baana loo hiilinayaayo deegaanada xurta oo shabaabka laga xoreeyi weeye caawa waxa la burburinayo oo dhufaysadii ciidanka laga saarayo marka arrin aad u cad weeye waaya ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo wasiirka amniga ee dowladda een, eh, maamul goboleedka jubbaland waxaa jirta in dowladda ay tiri een, xadgudubyo ayuu geystay waa muddo waatuu xirnaa waatuu baxsaday hay-adihii xuquuqul insaanka eedeynaya interpol oo ah, een, booliiskii caalamka xataa kenya iyo wadamadii dariska looga dalbaday sideed horta u aragtaan bal mashaqada la xiriirta wasiirka amniga wasiirka amniga in badan baan ka hadalnay istiid ahaan asagan hadda wa- wareysi wuu bixiyey oo waad aragtay arrintu siday tahay wasiirka amniga qabashadii la qabtay oo xamar laga afduubay garoonkeeda arrin siyaasadeed bay ahayd agostaa la qabtay julayna xamar buu joogay juunna warqad baa la siiyey la yidhi eedo hore maxkamadaha gobolka banaadir ay hayeen raad iyo sal inay lahayn baa la ogaaday oo dacwadda waa laga noqday markaa xur baa tahay cidaad u eedeysan tahay ma jirtaa la yidhi markan dambena arrin siyaasadeed baa loo qabtay xabsigii waa ka soo baxay ilaahay qadartii haddana meel wasiirka iyaga weeye cidda eedu haysataan waxaan rabnaa inay maxkamadaha jubbaland oo stateka yimaadaan oo shacabka reer jubbaland oo wax ka tabanayo gobolkan haddii intii dadka joogay ay u banaan baxeen iyo inta ay maaragtay arrintaa ka dacwiyeenna waad garan kartaa